ganacsatada ka nool magaalada Dhobley ayaa saameyn markaasi shalgadiisan abaaro ku jira dalka quality kureeda markii iyo yaraadeenba bulshadii walkugada jarti oo badanayeen xoolo dhaqatada iyo weli beeraleyda xoolo dhaqatada ka nool deegaanada waa Jubbaland yaa intii oo badan markaasi anguureen deegaano dhadheer meelo beeraleydan iyo markaasi yaraayeenba dalagyadii iyo goojareen taas oona saameyntii edwin quality ganacsiga dhoobley hana ku mid ah ganacsatada dhoobley yaa waliba ku warmayna saameynta iyo quality abaarta ku jirta dalka magaciyda saddexan waa maxamed shukri nuur saameyn weyn bay ku leedahay ganacsiga haddii la dhaho waayo magaalada waxay ku dhisneed dadka reemiyiga ah dadkaasunbaa ka adeegan jiray laakiinse hadda dadkii way mashquuleen oo xoolihii iyo abaarihii iyo imaanshahooda saa'id ayay gaabad u noqotay caanihii hataa waqti dheer imaan jireen ma imaadaano wakhtigiisii loo rabay marka saameymo fara badan oo la soo koobi karin ayaa jiraan saameynta haddii la dhaho haddee kala adeegashiida iyo isdhexgalkii bulshada oo reemiyiga imaanayeen oo adeeganayeen sidii loo helay looma helayo hadda saa'id ayay u yaraatay nin walba halihii yaraa oo dhaqaalihii u haystay xoola ayuu ku waraabsanahaya marka saameynteeda way iska badan tahay bulshada dhobley haddii dadka reemiiga ayaa ganacsigooda lafdhabar ku ah markaasoo saameyno fara badan oo hadda kala duduwan oo ganacsi walbaba nooc walba u saameeyey ayaa jirta magaceygu saddexan waa shukri ibraahim cabe abaartii baaniho saameyn weyn ugu lahaatay marka abaartii dadkii xooldhaqatadaha way gureen kismaayo ilaa galaf ilaa iringu dhulkaasoo loo guuray annaga ganacsigan saameyn weyn bay ku lahaatay caana ma lahan dalkii way wada fogaadeen marka intaad furto suuci aad furto casarka adoo iska gacmalaada iska weyanaysaa marka nin walaa abaarta waa saameyn weyn bay nagu lahaatay weli khaasatan annaga suuqleyda dadkan dadkan suuqleyda annaga khaasatan abaarta saameyn weyn bay nagu leedahay magacayga saddexaan waxaa liidhahaa abshiir ibraahim ogaas abaar saameynteeda de wax lasoo koobi kar maaha abaar siday hadday dhacdo saameyn ayay leedahay oo dhinac kastaabanaysa hadday noqo dadka magaalada dadka ganacsatada dadka baadiyaa hab ugu darnaato saameynteeda aad ayaan u daraagnay maadaama hadda magaaladan ay ahayd magaalo macnaha ku dhisan oo sideeda reebaadiye ku dhisan magaalada waxay ku dhisantahay laba maada dadka reebaadiye ay dad socotada ay ku dhisnayd marka dee reebaadiye warkooda ma jiro xoolo ma gadmaan wax la keenayo male dadkii keliya waxay ku mashquulsan yihiin xoolahooda macnaha saayid biyo ay u wehelaayeen bay ku mashquulsan yihiin marka saameynteed aad ayay noo saamaysay wax lasoo koobi karmaa